لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا كتاب البيع كتاب البيوع بيعياشا كتابكي لو شيغي وي البيوع وبيعيال waa kitaabu axkaami اlbuyuuc buyuucda iyo beecayaasha axkaamtooda kitaabkii lagu sheegay axkaamtaasaa la caddaynaya beec jawaas oo bannaan midaan bannaanayn beec laasimaya midaan laasimayn waxaasaa laga hadlaya ayib markaas albuyuuc buu ka cabira waa kitaabu lbeycina waa laga cabiraa sida minhaajku maray oo kale buyuucdan hadda waxaa looga cabirayaa waxa weeyaan ilaa tanawucihi wa taqsiimi axkaamih axkaamtiisa qeybo dhan bay noqonayaan noocyaal buu beecu noqonayaa sidaas baa looga jeedaa marka musanifku marku kasoo faaruqay min mucaamalat min mucaamalati اlkhaaliqi allaha khaaliqa mucaamaladii lala mucaamaloonayay cibaadadii lala imaanayay salaadii laga soo hadlay oo zakadii laga soo hadlay oo soonkii laga soo hadlay oo xajkii laga soo hadlay intaasoo dhan waa mucaamalatu اlkhaaliq waa cibaadadii weeyaan waa camalu lcabdi lilaah cibaadadu waxa weeye addoonka camalka oo ilaahay dartii u samaynayo ayib buu wuxuu ku xijiyey inuu ka hadlo mucaamalata alkhalaa'iq khalaa'iqda mucaamaladoodii khalaa'iqdu siday mucaamaloon lahayn beecu hadda waa khalaa'iqda mucaamalo dhex dhacaysa say wax u kala daynsanayaan say wax u kala gadanayaan ya say wax u bixinayaan waxyaalaha noocaasa wixii riba ku jirdha waxaysan ku jirin markaa mucaamala waaw waxa weeyaan labada dhinac bay ka imaanaysa marka hore marka waxaa la hormariyaa cibaadaadka oo waxaa laga hormariyaa mucaamalaadka waa ihtimaaman bihaa lisharafihaa cibaadaadka sharafteeda aada loo ihtimaam iyo danayn loo siinaya maxaa yeelay cibaadaadku waxay mutacalliq ku tahay khaaliqa allihii koonka abuuray wاlmutacaliqu yashrufu bisharafi اlmutacalaq midna laamkaa la hoos dhigaa mutacaliq midna laamkaa la kor dhigaa mutacalaq shayga mutacaliqa wuxuu sharaf ku yeeshaa kow ku tacalluqayo marka cibaadadu waa ka sharaf badan tahay ilaahay bay la xidhiidhaa oo loogu cibaadaysanaya midda kale cibaadada inta loo baahan yahay baa ka badan inta beec loo baahan yahay hadda kitaabkan muxuu ka hadlayaa cibaadaadkii waa ka soo hadl mucaamalaadkan kale beeci baa laga hadlayaa faraa-ilkii iyo dhaxalkii baa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa wixii la dhihi jiray janaayaad nikaaxii baa laga hadlayaa guurkii iyo noocyadiisii iyo nidaamka ku asixi lahaa ee kaana saxaynin janaayaadka waxyaalaha dadku isgaarsiiyaan dhaawacyo iyo nabaro iyo dhibaatooyin wixii dadka dhex maro falalkaas taasna waa laga hadlaya marka cibaadada iyada inta loo baahan yahaa ka badan kuwa kale fa ina kula axadin yaxtaaju ila alcibaadaat qof kasta cibaadaadka waa u baahan yahay ayib walaa kadalika albuyuuc wa naxwaha beecyada iyo waxa la midkaayoo kale sidaas oo kale maaha qof kasta inuu waxgato uma baahna qof kasta inuu guursado uma baahna ya sida iyadan laakiin cibaadada waa loo baahan yahay baahideedaa joogto ah intaa markaa ogaatay arkaan buu leeyahay beecu saddex baa lagu soo ururiyaa marka lasoo duuduubayo caaqid iyo macquudu calayhi iyo siiqo caaqidku laba u kala baxayaa baa'ic iyo mushtar midka wax gadaya iyo midka ka gadanaya waa caaqid caaqi deyn baa laisla dhahaa macquudun calayhi waxaa weeye waa midka caqdigu ku duldhacayo waa hamanka iyo muhamanka haman waa wax wax lagu gadanayo muhamankuna waa wax la lacagaynayo kan la- lacagtii iyo kan la lacagaynayo wey marka markasta lacag wax laguma gato haddii la doono shay kale wax lagu bedeshaa waa labadaasu isna noqonaya siiqaduna iijaab iyo qabuul ma iga gaday iyo waa kaaga gada ama waa kaaga gat markaas mid kasta gaar buu shuruud gaar ah usii leeyahay kuwa iyagaa lasoo sheegay mid kasta gaarkiisuu shuruud usii leeyahay ayib intaa markaa ogaatay kitaabkaani marka waa muhiim qofka soo ganacsiga gelaya ama wax beec tijaaro rogrogasho waxa weeye wax yar iyo ilaa wax badan kambenaya shirkada iyo waxay doonto ha noqoto waa muhiim jiddan weeyaan waaya sidaa marka uu yahay kitaabu اlbuyuuc wa gayriha min almucaamalaat beecyaal iyo keyrkeed oo mucaamalaadkii kale ah baa laga hadlayaa albuyuucu beecyaashu halaaثatu ashyaaa shayaal oo saddexa wey beecyaashu waa saddex saddex beec baa jira baycu caynin cayn beecinteed cayntaasoo mushaahadatiin xaadiroo loo jeedo oo fajaa-isunkaasi waa banaaye beecaasi waa banaaye shay halkan taagan oo loo jeedo in la kala beecsado iyadu waa bannaanta shuruudihii kale markii ay taam noqdaan kaasi waa jaa-is waa beec bannaan walaslu fii mashruuciyati اlbayci beyca mashruuciyadiisa asalkan u yahay aayaatun weeye minhaa waxaa ka mida qowluhu tacaala wahalla allahu ilaahay baa xalliloo xalaaleeyey albayca beeca waxarama aribaa ribadana ilaahay baa xarimay oo manciyey oo joojiyey oo diiday suurat lbaqara aayadda laba boqol toddobaatan iyo shan wey waa axaadiid axaadiid baa asal oo ah minhaa waxaa ka mid a maa rawaahu lxaakimu xaakimku waxa uu wariyey mujaladka labaad waxa weeyaan xadiidka tobnaad su-ila rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baa la weydiiyey ayulkasbi kasab iyo shaqo iyo kasbasho tee teebaa adyabo ugu wanaag badan faqaala wuxuu yidhi camalu rajuli ninka shaqadiisa biyadihi gacantiisa oo ka camal falo ka shaqeeyo ninkoo gacantiisa ka camal falaha ka shaqeeya baa ugu fiican shaqada gacantiisa uu ku qabto xalaasha ah iyo wa kullu baycin beec dhammaantiisa beecaasoo mabruurin mabruur ah aan khayaano iyo qishi ku jirin lagu baarinimo iyo wanaag sameeyey qofkoo gacantiisa jirkiisa ka shaqeeyo saa ku xamaala kow iyo beec beec kasta oo mabruur ah mabruur waa maxay ay laa qisha fiih qishi iyo aysan dhexdiisa ahayn wax isku qarin walaa khayaana shayga marka la kala gadanayo ceebtiisa lama qariyo lama asturo waa in la sheego sheegaa ceebtaasuu leeyahay intaasuu leeyahay sidaas weeye waaye taas baa ugu fiican marka beeca koowaad waa beecaas beeca labaadna waa baycu shayin shay beecinta weeye shaygaasoo mawsuufin lagu sifeeyey fi dimmati dimo dimmaa lagu sameeyey lagu sifeeyey fajaa-isunkaasna waa banaaye idaa waqtigiibuu banaayahay wujidat isifatu sifadii la helo calaa maa laga helo lagu dul helo usifa bihi lagu sifeeyey idaa wujidat isifatu sifadii markii la helo calaa maa wusifa bihi wixii lagu dul sifeeyey shayga sidii lagu tilmaamay markii laga helo tilmaantii lagu- ku yimaado taasna waa bannaan marka waa maxay beycaani waa beyc shay aan joogin shay macnaha mawsuufi dhima dhimaa lagu sifeeyey dhimo ayaa lagu sifeeyey waaya waxa uu dhahayaa waa salamkii lacagtan waxaan kuugu horumarsaday boqolkan dollar waxaan kuugu horumarsaday inaad ii keento shayga sifadiisu sidaa iyo sidaa iyo sidaa ay tahay baan kuugu horumarsaday neefka tilmaantiisu sidaa tahay oo sidaa tahay oo sidaa tahay baan kuugu horumarsaday marka shaygaani waa maxay qofkaa shaygii tilmaamaha lahaa baa laga rabaa shaygii hadhow markii tilmaamihii lagu keeno uu ku yimaado beecaasna fajaa-izun weeyaan isaguna waa mid bannaan weey waxyaalaha marka beeca uu muhiimka hadde loogu jireeyey dadkaa u baahan dadku inay noolaadaan bay u baahan yihin noloshaa ku xihan wixii la cuni lahaa wixii la cabi lahaa alaabtii waxaasaa in la gato loo baahan yahay ribix iyo faa'iido in la helo na beec iyo ganacsiga waa loogu baahan yahay dayib marka beecii koowaad markii lagu sheego cayn xaadiroo joogto oo kii gadanayay iyo kii laga gadayay hortaagan la kala gadanayo taa waa nooca koowaad waa jaa-is khayaano inta badan ma soo gasho wixii waa loo jeedaa kan labaadna waxa weeye beycu shayin mawsuufin fi dima shay sifada shay lagu sifeeyey dim dimada qofka oo maxaa la dhahayaa qofkii wax gadan lahaabaa maalan wuxuu dhahayaa qofka wax ka gadan lahaaba wuxuu ku leeyahay waxaa ii keentaayoo kaa rabaa inaan kaa iga gadid gaari noocaas midabkiisu saa yahay tilmaamahaas leh waddan hebel uu soo saaray yaa tusaale kitaabkan hadda taa qoraya waay waddan hebel uu soo saaray yaa sanadka sanatu tasniic sanadka gaarigu soo baxay lambaro kale leeyihiin ma ogtahay haas taariikhintaas ah ha lambaradu hataa gaariyaasha hadda ku kala qaalisan yihiin goortay soo baxeen soo ma ogadin waaya lacagtii buu marka dhiibaya lacagtaas waxaan kaa gatay inaa ii keentay gaariga moodalkaasa oo wadankaasa oo midabkaas xataa midabkaa lagu kala jeceliy gaari madow iyo gaari cad kalarkaa lagu kala jeceliy waaya shuruuddii lagula ballamay markuu ku keeno ilaa lacagtiisina waa la siiye beecaasna waa sax waa beeca labaad wey sidii lagu heshiiyey baa lagu keena beeca saddexaad waa maxa waa baycu caynin cayn beecinteed weeye cayntaasoo qaa'ibatin maqan cayn maqan shay maqan weeye baa la beecinaya taasoo lam tushaahad aan la arkin waana maqan tahay horena looma aqoon nin labadooda midna ma arag ama midkood ma arag falaa yajuusu kaasi ma bannaana liannahu qarar waa kado waxaan la aqoon oo la kala gadanayo wey ay fiihi dhexdiisa waxa ah khadaruulgashi waalkhadaac khadaaco iyo khayaano iyo gashi baa ku jira waqad nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa nahiyey oo waa diiday can beyci algarari beeca la yidhaahda beycu lgarar waa kadada iyo dagidda beeceeda waa xadiid akhrajahu muslimun imaam muslim baa wariyey waa xadiidka kun shan boqol toban iyo saddex marka shaygan beecaani waa badeeco maalan aan meeshana oolin lamana arag waxaana dhici kadha marka hadda saa wax lagu kala gato hadhow inay isbedesho khadeeca iyo qashi iyo khayaana meesha imaan kadha taasi ma bannaana waayo mithaalkeen intaasoo kun oo dollar ii dhib waxaan anna kuu keeni doonaa dhar cusub baan berri kuu keenayaa dhar cusub haddee dharka cusub muxuu yihi waa noocee yaa qaata ma raggaa qaata ma dumarkaa qaata ma caruurtaa qaata ma shaalalbaa ma macawisaa ma funaanadaa muxuu yahay waaye jahaala meeshaa ku jirta shayga la kala mabiicdaa ee la kala gadanayo lama yaqaan waayo lamana tilmaamin lamana aqoon labadii beeco hore midna maaha taasina wataa taa weeye midda la diiday laakiin shayga haddii awal la yaqaanay awal baaba ninkaani arka mushtarigaayo wax gadanaya shayguna intaa iskuma bedelayo weelasha la yaqaan iyo waxaas baa meesha wuxuu leeyahay dukaankaada weelashii noocaasoo yaallay iga gad ama waa kaa gada waa beecaas waa bannaanye sifadii lagu heshiiyey haddii shaygu ku imaan waayo qofka wax laga gaday baa khiyaar leh inuu caqdigiisa codsiiyo iyo inuu beeci ridiyo oo dhaho lacagteeda ii soo celiyo wixii sidii ay igu sheegteen ma aha ama sidaan ku tilmaantay ma aha isagaa taas khiyaar u leh ayb wayasixu waxaa asaxaya baycu kulli daahirin shay daahira kulligiis beeciis waa asaxaya shayga la kala gadanayo shuruudiis waa tan tan waa muhiim jiddan shay kasoo daahira beeciisa asaxa kaasoo muntafacin bih lagu intifaaco oo muntafaca oo intifaac iyo faa'iido leh waayahay kaasoo mamluukin loo loo hanto cidda gadaysa ay leedahay mamluuk la leeyahay maxaa la diidayaa falaa yasixu baycu ma baycu maa lam yamliku wuxuusan lahayn inuu gado ma ansaxayso deed xoolahoodba soo dhacayo dunyadood isagu ma leh ma debeca ma ansaxayo geel iyo gaari iyo dunyo u soo dhacay isagu ma leh ama hadduu doono ma soo dhicin isaguna ma leh loomana wakiilan looma idnin ayib qof buu halkaa ka gaday gaariga halkaa marayaan kaa gaday isaga ma yaale ma laha neefkan baan kaa gaday isagu ma laha waa liqowlihi nebiga xadiidkiisii sala allahu alay slm uu yidhi walaa bayca beyc ma jiro ilaa fii maa shay mooyaane tamliku aa milkidid waxaa milkidaa gadi ka dha akhrajahu abu daawuud walaa yasixu ma ansaxayo baycu caynin cayn beeceed cayntaasoo najisatin najaaso ah shay najaaso ah beec ceedu ma ansaxayo waa waxa weeyaan wax kama jiraan baycu caynin oo najisati taa beeceedu ma ansaxayo markaas shuruuddaani waa shuruud muhiima weeyaan ayb shaygi waa inuu muntafac yahay xataa haddaan hadda intifaac lahayn mustaqbalka soo socda intifaac yeelanayo waa biciis waa asaxaya wixii aan nafc hadda lahayn dee waxaan nafcaba laga helayn beecadu ma ansaxayo maalan xasharaadkaa iyo bahalladaa yaryarkaa ee dadka dhiba dabaqallooc iyo bahashaan daftada leera faragoystaa iyo mas iyo abeesa iyo xabad raashina hal xaboo beriisa iga bay la kala gato waxaas ma ansaxayaan nafac ma leh hal xaboo beriis hal xaboo qabadi ah hal xaboo sareena dayib ma ansaxayso bahalladan yaryar hadduu dhaho waxaan soo ururinaya intaano xabo jirca iyo intaano xabo oo ma magangooyaa iyo bahallo yaryaroo dadka dhibo aan nafc lahayn ma ansaxayso xasharaad baa la yidhaahdaa waaya hadduu yidhaahdo waxaa xaaraanaya in aan waxba ka jirin ey iyo doofaar iyo wixii la mida lama kala gadan karo lacagtooduna xaaraam wey waaye lama ogola culimmadu waxay ka hadlaan haddii nin yidhaahdo waxaan ku jiraa baxhi cilmi baarid bahalladan yaryar iyo dabaqaloocyo iyo waxyaalahan waxaan ka baarayaa si loo helo sunta ku jidha iyo waxaa hadhow u daawo ah oo dadka inta hadhow loogu daraasiyey cilmi baaridaa wixii ka soo baxay hadhow loo sheego taa ma bannaan tahay mise ma bannaana ha inuu soo gato yidhaahdo bahalkan waxau gatay inaan ogaado cid midhaa meesheeda bahallanaan yaryar joogeen buu ka gadanaya lacagsii waxay dhaheen haddii cilmigaa lagu gaaraya cilmigaa waa muhiime arrintaa awgeed ha loo ogolaado waaye shayga waa inuu cid qofkani mamluug u yahay cid kale xoolaheed ma uu beecin karo ilaa in loo wakaasho ama loo idno mooye ciddii lahayd u idantee xoolo dadow haa weeyaan masaladaasna wataa waxaa jira waxa la yidhaha baycu lfuduuli baycu lfuduuli qof baa shay gadaya looma idnin isaguna ma leh cid xoolaheed weeye waa baadi wax kama jiraan weeye intaa markuu inoo sheegay wuxuu ku dara shayga hadduu najaaso yahay iyaduna ma ansaxayo beeciisu ma ansaxayo taa markaan kusoo noqon marka hore waxaan qaadanaynaa masaladan labaad walaa maa shay beeciisna ma ansaxayo laa manfacata fiihi dhexdiisa wax manfaca aysan ahaanin wax aan manfaco lahayn beeciisu ma ansaxayo tusaale hadda manfacadu waa maxay biictibaari sharci sharciga markii la fiiriyo manfaco ma leh xagga sharciga isagoo hadduu doono ha dhaho manfacaan ku qabaayo waxaanaan ka helaayo sharcigu manfaco ma u yaqaanaa mada kama jiraan weeye tusaale muxuu ka dhigay kalkhamri walkhinziiri waa khamrada iyo khinziirka oo kale waaye waa khamrada iyo doofaarka oo kale iyo wa aalaati lahw aalaadkan lahwiga qalabkan lagu cayaaro dadka mashquuliyey oo lahwiga ah iyo wanaxwihaa wixii la mida hadduu dhaho anugu waa kiraystaado lacag baa igu soo gasho waa la igu cayaaraado intaasaa iga soo gasho sharcigu manfaco uma yaqaan manfaco maaha waa xagga sharciga ayib khamradii wataas hadda khamraa meel kasta dad ku leeyahay dad isku wada haysaa iyo qabaa-il iyo ashkhaas waxaa weeye khamro iga dhacaya intaasoo khamraa baan ku leeyahay iyo khamradaydii baan rabaa in laygala xaalo iyo maxaa laga xaalaa waa najaaso beecna ku asixi mayo isticmaalkeeduna waa xaaraam muntafacna maaha intifaac ma leh qiimo ma joogto waxaan qiimo la saaray dadkan wata unbaa khamraysayaasha iska qiimaysanayee waxay xagga sharciga qiimo ka leedahay ma jidho rawى الbخاaرiي ومسلم عن جاaبر رضي الله عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgo mqلay يquل xaalu leeyahay cاam الفaتحi makaa sanadkii caam الفaتحi maka furashadeedii walxaluwa nebigu bimakata uu ku sugan yahay nebigoolaan maqlay إن اllaha ilaahay iyo وarasuulahu rasuulkiisu xarama waa xarimay beyca alkhamri khamrada beeceeda waa xaram dadka ku howlan arrimahaas ilaahay ha uga baqino ha ka noqdaan oo dadka ku faafinaya toban qolaa loo lacnada khamrada sababkeeda kan gadaya kan ka gadanaya kan soo raray kan loo soo raray ya kan dadka waraabinaya kul toban ka toban qof baa sababteeda loo xarimo cid kastoo ay lagu la gasho waa loo lacnado waa loo lacnada toban qolaa loo lacnado waaye waxaa kaloo ilaahay xarimay khamrada iyo walmeytati miita waa baktiga iyo walkhinziiri doofaarka iyo walasnaami asnaamta waxaaso dhan lama kala gadan karo faqiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah ara-ayta ka waran shuxuuma almeytati baktiga xaydhisa fa inahaa iyada yudlaa waaa lagu waxaa lagu lagu ranjiyeeyaa bihaa iyada assufunu doonyaha wa yudhanu bihaa waxaa lagu subkaa aljuluudu maqaarada iyo hargaha wayastasbixu bihaa waxaa hursada oo ifsada annaasu dadka qandiilka inta lagu shubo baa la- la shitaa faqaala wuxuu yidhi nebigu laa mada waaye ma bannaana lama ogola huwa kaasi xaraamu wey beecaasi waa xaraam uma qaala rasuul lahi sal lla alay sl nebigu wuxuu yidhi cinda daalika arrinkaa agtiisa qaatala allaahu ilaahay ha lacnado alyahuuda yahuud lacnada ilaahay baa ku dhacday nimankan yahuudda waa niman shar badan oo makri badan oo khayaano badan oo muslimiinta markasta ku fekerasay u dhibi lahaayeen ilaahay ha lacnado lacnadu waa maxay naxariista ilaahay allaha ka fogeeyo nimankaa yahuud la yidhaahdo in allaha ilaahay lamaa xarama markuu ka xarimay shuxuumahaa xaydheeda yaa meytada iyo baktiga xayrtiisa ayay jamaluhu dhalaaliyeen oo dhaqaajiyeen uma baacuhu waa gadeen waa beeciyeen faakaluu amanahu lacagtiisi bay cuneen markii la yidhi maxaad usaan u samayseen annagu maana cunin bay dheheen lacag baanu annagu isticmaal annagu ma annaga xayr cunay bay leeyihin annagu lacag baanu hadda isticmaalnay oo lacagta xaggee ka timid xeelad waa xeelad xeeladaasoo kale lama ogola taxayul xeeladaasoo kale mamnuuc weeyaan waxay samaynayaan hadda hadduu qofku yidhaahdo geel lasoo dhacay inta gatay iyo gaari lasoo dhacay yidhaahdo anugu ma anaa soo dhacay lacagtaydii xalaasha ahayd baan kala baxay oo kale weeye waa xaaraam ayib marka yudlaaw macnaheedu waxaa weeye yudhan waxaa lagu subkaa wey yastasbixu waxaa looga jeedaa macnaheeda yajcaluunaha waxay yeelaan fii masaabiixihim faynuusyadooda wayuuqiduuna waana shitaan Eh, waaye fatiilan macnaha dubaaladda iyo liifadda bay waxaa weeyaan ku hursanayaan fiihaa dhexdeeda si ay u ifsadaan liyastadiuu biha say u shitaan qaatalallaahuna waxaa looga jeedaa qaatala bimacnaa lacana weeyo qutila asxaabulquduudi waa la lacnaday soo ma saasoo kale wey iyo qutila linsaanu ma agfarahu waa la lacnaday wey shuxuumahana waxaa weeye waa shuxuuma almeytati waa meytada iyo baktiga xaydheeda ama waa ow amase shuxuumalbaqari walghanami ariga iyo lo-da xayrteeda wey kama aqbara tacaala biqowlihi sida rabbi ku sheegay qowlkiisa ah wa min albaqari iyo walghanami xaramna lo-da iyo ariga xaggooda labadaas xaramnaa calayhim dushooda waxaan ka xarimnay yahuudda shuxuumahuma xaydhooda suurat lancaam aayadda boqol afartan iyo lix jamaluuhu waxaa weeyaan adaabuhu way dhalaaliyeen wastakrajuu duhnahu bayna la soo baxeen duhnigiisa bay la soo baxeen subagiisa bay la soo baxeen ayib marka waxa weeyaan waxaa la rabaa qofkan markuu ganacsiga iyo beec ku jiro inuu yaqaan cilmigeeda iska ganacso iska beecsa maaha waa inuu garanayo cilmigeedu waa inuu barto cilmulxaal buu markaa ku noqonayaa maadaama shaqadan rabo inuu galo waa inuu barto weeyaan waa lagaba maarmaan ayib waxaa ka mid a waxyaalaha muhiimka ah shaygan la kala gadanayo qofka shaygan waa inuu dhiibi karo shayga laga gaday waa inuu qofkii ka gatay u dhiibi karo hadduu shay hawadaa marayaan kaa gaday dhaho ama kalluun bedda ku jiraan kaa gaday uu yidhaahdo ama shimbirta geedkaa saaran baan kaa gaday u yidhaahdo waa baatil dee waa qarar waa kado taasina wataa shaygan la kala gadanaya labada kala gadanaysa waa inay cayntiisa yaqaanaan ama qadarkiisa yaqaanaan sifadiisa waa inay yaqaanaan jahaalo waa inaan looga sugnayn masalo buu yidhi kitaabkani masalatun waa masalo idaa qaala albaa'icu haddii kii wax baa'ic baa'ic ahaa kan alaabta wata wey hadduu yidhaahdo bictuka alafwaaba dharkan waxaan kaa gaday bictuka waxaan kaa gaday alafwaaba dhar allatii jaa-atnii amsi min asacuudiya dharkii shalay sacuudiga iiga yimid intaasoo bundadood baa midhaa loo keena mahudheyba mise waa nooc kale allahu aclam waxay doontaa ha noqoto fa baadilun waa baadil maxaa ku jira dee meesha yaa garanaya lama yaqaan qofkan marka qof tasarufi kara waa inuu yahay ilmo yar iyo qof waalan iyo qof la sharay oo maxjuuru calayhi ah oo la sharay iyo safi- safa loo sharay waxba ma gadi karaan waxnaana ma gadan karaan waaya qofkana waa inaan la khasbin haddaan xaq lagu khasbaynin laakiin qaadigu haddii uu dirqiyo qofkii deynta lagu lahaa yidhaahdo anaa kugu khasbay maalkaada gad deyntii lagugu lahaabaa lagu bixinaya deyn baa lagu lahaa waa bannaan tahay middaas waxaa kaloo shardiya islaamnimaa loo shardiyaa qofka musxaf kitaab qur-aana qofka gadanaya waa inuu muslim yahay qofka musxafka laga gadayo waa inuu muslim yahay kitaabka qur-aanka ah sidaa darteed xadiidka nebiga qofka laga gadaya xataa waa inuu muslim yahay gaal waa inuusan ahayn xadiidka nebigu ihaanaysanaya haddii kale sidaa darteed inuu wax iska gado iyo inuu wax soo gato ma ansaxayso qof indhala ilaa wixiiba uma jeedee muxuu samaynayaa cid buu wakaalanaya cid waa inuu wakaasho qabuul iyo ijaab waa in la helo waa kaa gaday iyo waa kaa gat waana inay iswaafaqaan qabuulka iyo ijaabku hadduu dhaho kiishkan sokortaa baan kaa gaday kana yidhahdo waa kaa gatay kiishkan beriiska ah isma waafaqsin isma waafaqin hadalkii ma ansaxayso waaya taasina wataa arrimahaasoo dhan baa muhiim ah waxaa kaloo ka mid ah beycan hadda la yidhaha beyc ulmucaadaat oo aynu hadda soo hadal qaadnay oo qofkii qabuul iyo ijaab iyo waxba haddaan iyana la sheegin waxaan iga gad waa kaa gada lama dhihin shaygaa waa imisa buu dhahayaa mehereed buu soo galay ale waa intaas waa boqol dollar waa u shubay ama waa siiyey haye maxay noqonaysaa beecaas oo hadda tiradii lagu la isticmaalaba madhabka imaamu shaafici sida mashhuurka ku ah waa inaan beecaas asaxayn waaye lanna qofkan raalli ahaanshihiisu waa qarsoon yahay waa amar qarsoon inuu arrintu muuqato raalli in laisku yahay baana la rabi laakiin fuqahada qaarkood waxay leeyihin beecaas waa asaxayaa weliba fuqahada shaaficiyada qaarkood ku jiraan oo muxuu ku asaxayaa ashyaada aan waaweyneyn ee yaryar oo kayru nafiisada ah culimmada muta-akhiriinta qaarkood waxay doorteen inuu beecaas asaxayo mar haddii curfiga iyo caadadu arrintan ku dareedhay ha iska asaxo oo sida hadda la isticmaalo shaygaasi waa imise lacagtu waa loo dira qofki ama waa kuu keenayaaba leeyahy sidaan dambe buu yidhi wahaadaa arxamu binnaas sidaana dadka u naxariis badan wahuwa ikhtiyaaru nawowiy imaamu nawowina waa sidau doortay raximahu llahu tacaala ayb waxaa jira beecyaal xaaraam ah waxaan kaa gaday neefka candhadiisa caanaha ku jira ridaas naasaheeda caanaha ku jira baan kaa gaday ama sacaas can- caanaha ku jira baan kaa gaday intaasaan kaa siiya ma ansaxayso caanuu ma koonba ma bakeeriba ma caagad dhanba waa imise lama yaqaan saasoo la asix waay waxaan kaa gaday neefkaa riman calooshiisa ilmaha ku jira ridaas ama hashaas ama sacaas baan kaa gaday ma ansaxayso mirihii beerta ka soo baxay iyo geedaha iyagoo aan weli xoogsan oo salaaxoodu muuqan yaa oo aan hagaagsanaan baan kaa gaday mar haddaan wixii la goyneyn iyana ma ansaxayso baycul mulaamasa wal munaabada isla taabasho iyo isla tuurid beeceeduna ma ansaxayo waaye maradaasaan kugu soo tuura haddaan maradaas soo saaro waa kugu gadanta dhagaxaasaan tuurayaa meesha mashaygu ku dhacoan kaa gaday ma ansaxayso waaye hal caqdi ama hal siiqo oo laba caqdi soo dhexgelayaanna lama ogola shaygaanaan kaa gaday boqol baan kaa siiyey hadda ama boqol iyo konton baan kaa siiyey hadhow hadda ay dayn tahay daynta lacag waa la qaabilin karaa laakiin waa inuu yidhaahdo haddaa lacagta ay dayn tahay shaygan boqol buu awal ahaa laakiin boqol iyo konton baan kaa siinaya taa dhib ma lahaateen laakiin hal caqdi waxaan kaaga gaday boqol iyo konton boqol baan kaaga gaday ama boqol iyo konton baan kaaga gaday haddee hadda bixinaysay haddoo hadhow aa bixinaysaas kale ah oo hal caqdi gudihiisa lama ogola waxaan la ogolayn beec beyculcarbuun la yidhaahdo lacagtan waa badeecada xoogaa lacagaan sii bixinaya carbuuna haddii hadhowtii beecii lagu kala noqdo wixii aa garan weydid lacagtan kuu soo noqon mayso ninkii shayga lahaabaa sii qaadanaya taa lama ogola shayga ha la sii carbuunto lacagtaani lacagtiibay ka mid tahay inta kalea laga rabaa haddou wixii ka noqdana waa in lacagtiisi loo celiyo waa in hee lacagtiisi loo celiyo waay waxaa ka mid ah waxyaalaha aan la ogolayn beecyada aan la ogolayn alaab in la kala gato ama ashyaa iyadoo aan weli lala soo wareegin alaab baa garatay adoo aan la wareegin inaad sii gedid aan weli qibdoon kugu soo wareegin lama ogolo adigu la wareeg horta waay taasaa laga maarmaana isku falisaada iyana lama ogola waxyaalahaas oo dhan baa la iska ilaalinayaa waxyaalaha aan manfacada lahayn oo beecooda la ogolayn xasharaadki waa soo sheegnay aalatu lahwigana waa soo sheegnay waxaa ka mid a kutubu kufri kufriga iyo gaalnimada kutubteeda kutub iyo buog ay ku qoran yihiin oo wax ilaahay looga fogaanaya ah iyana lama kala gadan karo iyo balaaye iyo waxyaala xunxun sixiro iyo waxaas waxay ku qoran yihiin lama kala gadan karo iyagana lama ogola maraa la kala gadanayaa tusaale maradii waa in la kala bixiyo oo la arko kitaab baa la gadanayaa maxaa laga maarmaana kitaab kitaabki warqadihii waa inuu la wada rogo warqadii ma masaxan tahay ma tirtiran tahay ma warqadihii ma dhan yihiin warqadaha waa in la rogo kitaabka marka kitaab markaa gadanaysa waaye shay isku wada nooca in la kasbadeeyo oo intal bahalki la geliyo birta raashinka xoogaa soo qaadaysa la fiiriyo nooca uu yahay intaasaa isaga ku filan waay arrimahaas oo dhan sidaas baa loo maamulayaa waxyaalaha marka aan manfacada lahayn buu wuxuu yidhi sheikhaane waa baajuuriga qiila waxaa la yidhi minhu waxaa ka mida addukhaanu lmacruuf qiican dadku hadda cabo oo soo caanbaxay waxaa ka mida manfaco ma leh nafac ma leh لأnه laa maنfacata فيih bal yaxrumu isticmaaluhu isticmaalkiisu waa xaaraam لأnna fiihi darara kabiira dhibaato badan baa dadka ugu sugan marka wuxuu yihi warkaas horta saasaa loo sheegay laakiin sidaa in la yihaahdo waa laga xoog badan yahado intii la dhihi lahaa waa xaaraan iyo intii la dhihi lahaa waa mubaax hala yihaahdo waxaan hala fiirsho wax uu yahay horta waa makruuh marka koowaad karaahiyadu hadda midna taa karaahiyatu taxriim bay noqotaa midna karaahiyatu tanziih waaye kolleyba qeyb xaaraana waa jidhaado waxaa ka mid a hadda qeybo isagu u qeybinaya laakiin qeybta marka uu xaaraan noqonaya waxaa ka mida buu yihi idaa kaana yashtariihi markuu ku gadanayo qiican bimaa yaxtaajuhu wuxuu ugu baahan yahay linafaqati ciyaalihi caruurtiisa nafaqadooda iyo biilkooda wuxuu ugu baahnaa buu ku gadanaya hadda isagu waaba lacag yar yahay kuwa ka daran oo ka lacag badan baa soo baxay oo dhib miiran ah oo dadkiina dhumiyey caruurta nafaqadoodii buu ku gadanayaa aw tayaqana dararahu ama wuxuu hubsaday dhibaato inuu ku hayo naftiisa iyo maalkiisa markaa xaaraan bay noqonaysaa laakiin marar kale oo la yidhaahdo qofka ma mubaax bay u tahay marmar khasama ku noqonaysaa hadduu hasan cabin hadduu miyir daboolmayo arrimaha lafteeda wuu ka hadlayaa waaye ayib waxaan manfaco lahayn waa badan yihiin dee bahaladaas oo dhan baa ka mid a dadka dhiba dabaqa loo cumaya kuwa aan dadka dhibin sida quraanyadii iyo sabc dugaaggii iyo libaax iyo shabeel iyo hadda shabeelka namir baa la yihahda di'di yeydii iyo waxaasi waxa weeyaan laa yanfac waxaasoo dhan lama kala gadanayo waayo shabeelka haraggiisa malaha waaba aada baa loo gadan jira soo maha harag shabeel bayba dhahaanba waxaas harag shabeel buu noqday waaye kalfahdi haramcadkii iyo mada haddii nafac leeyahay sida haramcadka waa lagu uwaarsadaa ma og tahay maroodiga oo kale dagaalkaa lagu galaa waa bisada oo kale jiirka bay qabanaysaa waaye bahallo waardiyo galaa jira kuwa waardiyaha galaya ha la iska soo kaxayso ha la gato nafac bay leeyihin waaye shinnidii oo kale malab bay qofka u samaynaysaa waaye waxyaala noocaas oo la soo reebayaa jira wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab